waxaan ka wada hadalnay arrimaha qaxootiga soomaalida ee masaakiinta jooga ee dhadhaab waxaan ka wada hadalnay in aan mataqaanaa aan anagu rabno haddaan soomaali nahay in lagu soo celiyo waddankooga ay soo noqdaan si sharaf leh ay ku soo noqdaan iyadoo la ixtiraamayo xuquuqal insaamkooga iyo dadnimadooda iyo iyo iyo sharaftoodaba commissionarku aad buu noogu raacsan yahay arrintaa waayo waxa weeye under international law inaan samayno inaan xoojinno aan soona aan aan aan sii wadno trapartid agreementka waxaa kaloo madaxweynuhu kala hadlay commissionarka aniguna aan kala hadlay i d pska amba dadka barakacay ee waddanka dhexdiisa jooga kuwa ka soo noqday yeman ee noqday iyaguna iminka iyagoo qaxooti yeman ku ah halkana ku noqday barakacayaal iyo kuwa yemanta ee ku soo noqday ka yimi soomaaliya ee walaalaheen ee ka soo hordaaya colaadda yeman ka joogta waa arrin aada u dhib badan laakiin annagu dadka soomaalida iyo qaxootiga jooga dhadhaab iyo kuwa gudaha ku jira ee barakacayaashaaba waxaan leenahay dowladda soomaalidu way idiin heegan tahay way idin caawinaysaa waxay la qaban karo waa la wa wa waa la qabanayaa adduun caalamkana waan la tashanaynaa dadka dhadhaab jooga khaasatan annaga ma ogolin in laydi soo kabkabo oo idinkoon diyaar ahayn laydi soo kaxeeyo oon meel laydiin diyaarin sida xuquuqdiinu ku jirto iyo sida dadnimadiinu ku jirto iyo sida bini aadanimadu ku jirto in laydiku soo celiyo ilaahay amarkiina way dhici doontaa